أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon maleeshiyaadka maamulka gaalraaca ee jubbaland ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan waxay ka wadaan duleedka degmada bildaxa oo xili ay kasii darayso xiisada u dhexaysa kooxda riddada iyo jubbaland xabaal wadareedyo dad badan ay ku aasan yihiin ayaa laga helay dalka kenya kadib markii dadka gaalada kenyaanka ah ay u hoggaansameen amar isgaajaysiin ah oo ka soo baxay baadarayaasha dalkaas dowladda xabashada etoobiya ayaa ciidamo fara badan ku daabushay gobolka tigreega xili laga cabsi qaba in dagaallo ay dib uga qarxaan gobolkaas howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya wasiir ka tirsan kooxda ardada soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda ardada xasan gurgurte mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bakool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayey arday ka qalinjebisay mu'asasada alxigma faraceeda degmada tieglow ee wilaayadaas munaasabad lagu sagootinayay dufcadii cafraad oo ka qalinjebisa macadka khadiijatu bintu khuwaylid ee degmada boqa qable ayaa ka dhacday degmadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maleeshiyaadka maamulka gaalaraca ee jubbaland ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan waxay ka wadaan duleedka degmada bildaxaw xili ay kasii darayso xiisada u dhexaysa kooxda ridada iyo jubbaland xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan haya gobolka gado ayaa wajahaya xaalad siyaasadeed iyo mid amni oo aada u cakiran iyadoona laga cabsi qaba inuu mar kale qarxo dagaal culus oo dhex mara maleeshiyaadka kooxda riddada iyo kuwa maamulka riddada ee jubbaland gaar ahaan degmada beledxow wararka laga helaya gado ayaa tilmaamaya in maleeshiyaadkii maamulka jubbaland ee dhowaan laga saaray beledxow ay hadda dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaano u dhow degmadaas taasoo sii kordhisay cabsida laga qabo inay dib u bilowdaan iska horimaadyadii hore jubbaland ayaa la sheegay in maleeshiyaad fara badan ay ku daabulaysa gado halka kooxda riddadana ay dhankeeda gelisay heegan buuxa maleeshiyaadkeeda ku sugan beledxaawo xaaladan ayaa ku soo aadaysa iyadoo kooxda riddada ay waddo qorshe ay ku doonaysa dhismaha maamul cusub oo ka madax bannaan jubbaland kaasoo la sheegay in laga hirgelinayo gado maamulka cusub ayaa lagu sheegay mid kooxda riddadu ay ku doonaysa in uu bedelo saameynta axmed madoobe ee gobolka war rasmi ah ayaa sidoo kale sheegaya in wafdi ka socda kooxda riddada ay ku wajahan yihiin degmada beledxaw si ay u dardargeliyaan howlaha la xiriira dhismaha maamulka cusub cabsi xooggan ayaa ka jirta deegaanka iyadoo dadka deegaanka ay walaac ka muujinayaan suurtagalnimada dagaal hor leh oo dhibaato hor lagu keena shacabka iyo guud ahaan gobolka mahadsanida abu xasaan xabaal wadareedyo dad badan ay ku aasan yihiin ayaa laga helay dalka kenya kadib markii dadka gaalada kenyaanka ah oo ay u hoggaansameen amar isgaajaysiin ah oo ka soo baxay baadarayaasha dalkaasi sida uu warbixintani ku hayo walaalka khaalid xasan wararka ka imaanaya wadanka kenya ayaa ku waramaya in dalkaas laga helay xabaal wadareedyo badan oo ay ku aasan yihiin dad kenyaati ah oo u dhintay gaajo iyo haraad kadib markii ay u hoggaansameen awaamir kaga timiday baadariyaasha nasaarada ah hay-adaha dembi baarista kenya ayaa sheegay in la helay qubuuro jamaaci ah tirada dadka dhintay ee la arkay ayaana hadda gaaraysa ilaa shan ruux oo la aasay maalmo ka hor toddoba iyo labaatan xabaal oo laga shakisan yahay ayaan haynaa maanta waxaan ku guulaysanay in aan soo saarno lix lixdiina waxaan ka helnay shan meyd sidoo kalena agagaarka goobtaas waxaan ka helnay toban qaybood oo kala duwan ayuu yidhi rijaad nikarooge oo ka mid ah dhaqaatiirta baarayay kiiskan dadyo badan ayaa la rumaysan yahay in maalmihii lasoo dhaafay ku dhinteen deegaanka kelifi oo afar boqol lix iyo labaatan kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada nairobi ee caasimada wadankaasi dhacdadan ayaa la rumaysan yahay inay daba socoto dhacdooyin noocan oo kale ah oo sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii isla deegaankan ka dhacay kuwaas oo ay ku dhinteen boqolaal qofood oo kenyaati ah kadib markii ay baadiriyaasha kiniisadda ay ku amreen in dadkaas ay ka go-aan cuntada iyo biyaha ilaa ay ka dhintaan sidaasna ay janno ku gelayaan mahadsanid khaalid howlgallo lala beegsaday cadowga allaaha ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka dagaal iyo duqeyn culus oo ku qaaday xerada murtadiinta w f b ee degmada garbaare oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo dhanka kale gobolka laamu mujaahidiinta waxay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka maangaay oo ka tirsan oo gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga salibiyiinta kenya intii uu dagaalka socday waxaa dab culus uu ka kacay qaybo ka mid ah xerada la weeraray wasiir ka tirsan kooxda aridada soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda aridada xasan gurgurte faahfaahinta warkani waxaa mar kale inoo hayaa khaalid xasan murtad axmed macalin fiiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda riddada ee soomaaliya ayaa isagoo ka hadlayay meel fagaaro ah waxa uu weerar afka ah oo aada u xoogan ku qaaday qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ee ku buhoobay madashay u yeereen samata bixinta fiqi ayaa hanjabaad iyo cay isugu daray xubnaha mucaaradka ee kale ah shariif murtad rooble xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur iyo axmed ciise cawad oo ah xubno mucaarad ah oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda xasan gurguurte fiqhi ayaa xubnahan ugu hanjabay inaysan muqdisho ku qaadan karinin hub ay kula dagaalamayaan gurguurte haddii ay taas dhacdana uu isagu la dagaalamayo tallaabana uu ka qaadayo nin qori qaadan karaana ma jiro caaway anoo wasiirkii gaashaanigaa dhahaya nin qori magaalada muqdisho dhexdeeda ku qaadan kara ma jiro yuhuud maanta ha dhacayso waan arkayseen maanta wuxuu ku hadlayay ninka rooblah wuxuu yidhi waddanka midnimadiisiiba halis ku jirta markaasuu hadduna yidhi somalilan waa saxsantahay haska socoto ninkii khayraa oo saaxiibkeena dastuur ka hadlaya iyo in la ixtiraamo xuquuqda insaanka ninkii duhur cad habeen madow ku soo ekeeya weerarka ninka saaxiibkiisu ag fadhiya waa dulqaadkiisa la yaabana cabdiraxmaan cabdishakuur ninkaas ayaa wuxuu noo sheegayaa baarlamaanka soomaaliya ayuu ciidankii soo geli guddoomiyihii odagii jawaabri waxaan isleeyahay diyadiisa ninkaas in loo raacdo sheekhii sheekh shariifa waa saaxiibkaygu way waxba kama sheegi karo isaga laakiin runtii bannaanjooggaa ku dheeraaday axmed ciise cawad maxaa lagu xusho hadda aniga ma garan karo sabab loo xusho sabab ugu jira ninkaas maba joogaba xitaa wakhtiga badankiisa nin iska maqan oo balaayaha maskaxdiisu maqan tahay w adiga afartan baad aragteene ninka cabdiraxmaan cabdishakuur ah oo dimuqraadiga ah oo britishka baasboorka britishka wata qof iyo qori uu soo qoray yacni maba laga filaynba maba laga filaynba waxyaalahaas in loo noqdo annaguna dowladis baa ka hadlayseen ragna waxay soo qorayaan aqoon-yahankii soomaalida oo laga filayay inay dalkan wax ka badbaadiyaan oo dalkan hawshiisa dagaal bay ku boorinayaan cunfi bay ku dhawaaqayaan in la diriro ummadda soomaaliyeed dirirto oo magaaladaas sidaa u qurxoon ummadaasaa dagaal lagu baaqaya murtad fiqi ayaa ku eedeeyey xubnaha mucaaradka muqdisho inay doonayaan dagaal iyo burburay u soo jiidaan magaalada muqdisho isagoona sheegay in ay diideen in xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya iyaga iyo gurguurte arrintan ayaa waxaa imaanaysaa xilli sidoo kale khudbad uu magaalada dhuusamareeb uu dhowaan ka jeediyey xasan gurguurti uu ku eedeeyey mucaaradka inay fashiliyeen kulamadii wadahadallada ee socday islamarkaana ay diideen xal kasta oo lagu xallin lahaa arrimaha laysku haysto mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bakool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay arday ka qalanjabisay mu-asasada alxigma faraceeda degmada tieglow ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkani eegaya
أيها الضيوف الكرام أيها الضيوف الصعداء مرحبا أهلا وسهلا أنتم خير الأمم بالعلم نبل المستقبل ونضيد هدى الأمل نسعى ونرتقي دائما munaasabadan waxay ka dhacday xarunta al-xigma faraceeda degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culummo nuqabo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kala duwan waxaa munaasabadan lagu soo bandhigaya arday ka qalinjibisay mu'asasada alxigma kuwaasoo isugu jiray laba qeybood oo kale ah qeybta rawdada iyo qeyb ka qalinjibisay barashada harqaanka sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu horeyn kelimad tawciyaa munaasabada ka jeediyey rasuulka sal alay wasalam ma eray kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi dhammaantiin ma etiina raaciyaal lan welbo la su'aaladoona walbsila raasiyey marka mageli balaan walowna ana waalidiinta lankasta mas-uulhay ini mas-uuliyadda ka dadaalo ciyaalkan waddada toosan ini la mariyo oo laka dadaalo taasa marka wayn buu ahaa lankasta mas-uul ah rasuulka sal alay wasalam dardaaramay yaa nin in dardaarame haadaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabada ku sugnaa ayaa kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey doorka walbarashada waalidka may bakliya kaalin wiin oo dhanyarahaysada kor hoobaada may waha aan fiirina unugu buugya aan fiirina walba un warsane may waha isku baho rooro hannagadoo koyo qura'ad laysiido haddana isku baho doorkaas sugaay ma in maleesa in walaayar dacfi ku jaro hogga waalidiinta markila may kaloo la dardaarmay macallimiinta mas-uuliyad adag adag adag yaa la siin saaray mas-uuliyaddin kolay in gudutaga haddana in muuqato insha allahu tacaala way ballanaa macallimiinta regun hadda alxigmale mala hadalaayo guud ahaan gobolka ragga maanaa owlaadalan dhiibiday waldadbaraayaan mas-uuliyadda siin saaran dareema umutana may waa ku aqabtaraa baahida marka may waa waxbarashada may waa insha allahu tacaala waxbarashada in la tayeeyo tayalan waal jazaakum allahu khayra jazaa intaasna siinka buraarujiye ardayda rawdada ee ka qalinjibisay alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed soo jiitay dhammaan martidii goobta ku sugnayd ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ماذا تقول عند الخروج من الخلاء غفرانك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته ugu dambeyn waxaa la shaaciyey natiijada imtixaan laga qaaday ardayda waxaana abaalmarino qaali ah la siiyey ardaydii kaalmaha sare galay iyadoona dhammaan ardayda oo dhan laga warsamay shahaadooyin lama arday kaalinkood isla galin marka lamada arday kaalinkood isla galen waa maxamed xasan aadan iyo falastiin nuur mayna maktabka ka abaalmariyey lacag dhong milyan iyo lama boqol maybaan weeray raxiime sheekh xuseen raxiime sheekh xuseen yeena mayba gallay kaalinta lamaad mayna ku guulaysatay lacag dhong shan boqol waayahay mayba kiige cabdulaahi xasan aadam oo usuuna ku guulaysadii ee kaalinta saddexaad oo ku guulaysadii lacag dhong afar boqol maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa wada dadaalo dheeraada oo ku aadan waxbarashada ubadka taasoo laga dareemaya dhammaan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool بالعلم والعمل شكرا لكل معلم أرشدنا دوما للنجاح ولكل من كان لنا عونا في درب الفلاح ugu dambayntii munaasabad lagu sugootinayay dufcadii afraad oo ka qalinjabisa macadka khadiijata binti khaylad ee degmada buqa qable ayaa ka dhacday isla degmadaasi cabdiqani maxmed ayaa si ambaqaadaya howlka xafladaha sheekh xasan barsane ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa ka dhacay xaflad lagu maamuusayay dufcaddii afraad ee ka qalinjabisay machadka khadiija binti khuweylad faraciisa degmada buqa qable munaasabada waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mudiirka machadka khadiija binti khuweylad wuxuuna sharaxaad ka bixiyey taariikhda machadka culumta qur-aanka waxay ka qaateen tafsiirka qur-aanka kariimka ah min annaas ila alfaatixa waxaa ka mid ah culuum lqur'aan atibyan fi aadaab xamalat alqur'aan aljazariya الحديث علومه وحي أردنا قاتين هذا ما أنت أجب من حفلة دودة عمدة الأحكام بلوغ المرام رياض الصالحين الأدب المفرد البيقونية تيسير المصطلح فقهي أسوشيسة وحي قاتين أبي شجاع الياقوت النفيس الأصول من علم أصول من الأحكام الفقهية القواعد الفقهية تسهيل الوصول حق عقيدة وحي قاتين كتاب التوحيد سلم الوصول قواعد معرفة أهل البدع الواسطية حق اللغة العربية وحي قاتين الأجرومية مغني الأجرومية معلم الأجرومية التحفة السنية العربية بين يديك كوي لا يصدح سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي قاتين الخلاصة البهية روضة الأنوار حق الزهد وحي قاتين ليس الغريب رسالة أم قصيدة لدهاي kaalinta koowaad waxaa uu galay gabadha la yidhaahdo sumaye maxamed cumar waxayna keentay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic labo insha allahu tacaala jaa'isadeeduna waxa weeyaan xaasuub ama laabtoob iyo kitaab la yidhahdo macaarij ulqubuul jawaa'is insha allahu tacaala waxaana guddoonsiinaya waaligeena iyo sheekhana sheekh yuusuf insha allahu tacaala eh, kaalinta labaad waxaa isugu jira laba arday waa xakiimo muumin cabdille iyo caaisho ismaaciil cali labadu waxay haystaan sagaashan iyo siddeed dhibic siddeed labadu waxay ku guulaysteen laba laabtoob iyo kitaab la yidhaahdo tajriid sariix sidoo kale waxaa goobta ka hadlay bandhig cilmiyeed heer sare ahna ka sameeyey qaar ka mid ah haweenkii daaciyaadka ah ee machadkaasoo dhammaystay نحن أخواتكم متخرجات من معهد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لدفعة الرابعة في محافظة بقعة قبل لولاية هيران الإسلامية لن نتعب أن نساندكم ما استطعنا من المال والنفيس فامضوا في بركة الله واصبروا إن الله مع الصابرين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأخيرا نقول جيش حركة الشباب المجاهدين دمروا الكفر الحقيد واذبحوهم وشردوهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ugu dambeyn waxaa xafladdaa soo xiray waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuled abunabhaan isagoona kalimaad kala duwan halkaasi ka jeediyey waxaan idiin dardaarmayaa inaad kaashataan taqwallaahi subxaanahu wa tacaala si ilaahay wax badan idinkugu sahlo si aqoontiin ilaahay idinkugu barakeeyo qodobka labaad oo aan idiin dardaarmaya waxaa weeye dikriga alla badiya ilaahay xuskiisa badiya subxaanahu wa tacaala waxay ka mid tahay waxyaabaha sahlo in qofka ilaahay wax badan u furo waxyaabaha aad kaashanaysaan waxaad ka dhigtaan akhlaaqda wanaagsan kaashada ummad baad qudwo u tihiin guryahaad matashaan owlaaddaad tarbiyaysaan akhlaaqdiinna wanaagsan kaashado ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu idiin sahlayaa wax badan oo aadan idinka la imaan karin waxaan rabaa gabdhaha walaalaheen annagoo la wada qabno inaan dareensiiyo oo aan idin dhaho waxaad isdareensiisaan macadka galabta aan qalinjibintiisa u joognano kow ma aha wilaayada islaamiga hiiraan waa macadkii shanaad oo icdaadu daaciyad ay ka soo baxeen macad khadiijata binti khuweylid kii shanaad baan goobjoog u nahay dafcadii shanaad weye marka buq laga hadlayay tahay tii afraad amaa marka wilaayada laga hadlayo waa xafladdii shanaad oo aan u fadhinno gabdhahana ka soo baxayey keliya in la yidhaahdo waa la qalinjibiyey qiimo kuma fadhido waxaan rabaa inay isdareensiisaan mas-uuliyaad tiro badan baa idiin yaallo mas-uuliyaadka idiin yaalla waxaa ka mid ah addacwatu ila alkhayri والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن أو استاكتان جالسينتا دعوة الله سبحانه وتعالى معروف كفردي سوى قيب دين الله ما الدور الذي هو ويه وما أنت الريبست هذا وحيابها مسؤوليات كإن إسدرين سيسان أي توحكم ده تربية أولاد ده إن كود داشان machadka khadiija bintu khuweylad waxa uu faracyo badan ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waana dufcadii afaraad ee ka qalinjabisaha machadka khadiija bintu khuweylad faraciisa degmada buqa qable waad mahadsantahay walaalka cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waa nageyntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horreysan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu